bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dhugunsadayaal jumaafaila ka dhowaada warka duhurnamo warsan qodobada dhugunsadayaal siinhayna way baa ku mid ahaa dadka ka ganacsida u caanada iyo waybaa iyo waayala ku dareemahayo koranka hawka eedan qiimadii hore ee la shalsiisada jaray xilla usa bilaaw iyo xilla roobaadka barakacyaalka ka nool xerooyinka baydhaban waybayo dalbadeena gargaara maraykanka ayaa ku hadalay arrimo diingafyowka soomaaliya qofkii saddexaad ee qaba cudurka coronavirus oo lagu helay magaalada muqdisho xildhibaan hirshabeelle ku tirsan iyo sheegay intii buula burdale ka qabado doonaa shir ku saabsan reedin heliisyowa jubbalandna waybaya wara ku saartay xaaladda gobolka geda ku teegana tirada soomaalida cudurka corona ankaga dhammaday dalka ingiriiska oo la shaaciya taliyagii biliiska waa ero taliyaalka biliiska i xaliimiyare u kuwada hadaleen ammaanka doorashooyinka maraykankan waybaya gargaar caafimaad weydisatay waa dalalka caalamka
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnamo jimaaco dhugunsadayaal taarigdanaya ka eedanta labaatiyo toddobada bilo saddexaad maarso sanadka lamada kun iyo labaatanka haanasay bahayana qodobadii warka duhurnamo dhugunsadayaala ka dhawaada yoogii oo fidsana dadka ku ganaca ka ganacsida waa caanada iyo waybaa iyo sheeganaantii caanada iyo ankatii kor qiimagii hore ee la shalsiisada jaray xilla roobabkana uusa bilaawaya faahfaahinta warkan waybaninhaye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaana waayahay dhegaystayaal warkaas reedyahasiin ku gudbi doonne balse barakacyaalka ka nool xerooyinka ee magaalada baydhabo iyo dalbadan gargaara warbixintan way baninhaye yuusuf sheekh aadam kacamka xaafata oo kumid ee kacmaanka kiyaala duleedka dhanaga koofureed ee magaalada baydhabo iyo dadka ka nool weliba kuwarbiyeyna xaaladii nololeed iyo owaanay sheegeen xaalad nololeed oo eedan liidata gudoomiye ku-higeenka kaamka xaafata saaciid gaada cali iyo weliba ise sheegay intiyo degniin kaamkan afar sana waaniyo on helna wal gargaare markila ku reeba hay-adda n r c oo sada bilood walsiidi waan ise sheegi aniyo hadiyo onbaahanyiin gargaar maadaama la deeriye xilli roobaadka waaniyo foodahani hayta bali ramadaan geedka maxadguur iyo elyaana idaacadda warsan oo hana booqatay dufkaana iyo walaayonaytay xaaladan ana daraasaad iyo nooqaadi taas maxadguurnada waan ku hayna tan kale baan sheegana hay-adaha samafalka iyo mas-uuliyiinta gobolka baay degan intiyanaytay kaamka una degayno afar sano oo waxyaabo yaro oo hay-adda enersi walna siidan saddex biloode amase walaasow nawalka badow ma aragna suusaarada bilit lakadhaaba mahayna badwanana ma sabray ma sabarkii mudhimi iyo gurigan iyo markaan waybuwaadunya antoni haasibe balaaskii geerida oo enersidii nasiidii dhammaadeen xilli roogada la deeri masqula mahayna fii malahaayo xilligii soonka la deeri wal onaytoy qutuli daruuri oo onaytoy nolol maalmeedka lakamaaraya malahaayo balaantii dhuryo wada jarta xaabila wada shaqaysado ee meeyadkii ragii shaqadii hawaayi guryaalka laha wada nagaday marka heedaha samafalka marku asigaan ina onaytoy gurmud degdeg ee meeli deeraan sidoo kale weliba meeli ku hadalay dadka degan kaamamka oo waana sheegeen intiyo baahanyiin gargaar hawaalay facduma saa mukhtaarale ahee kaam haafati deganno afar sano inta deganno bii ii baadna haysano ilaahayaa mahadle digof oon unag ee haysada iskoowal iin barada hayaan ilaahayaa mahadle geekas iyo inta dhati oo anta isku roogni maa unta hormahayna raasiin hadda una ka faraxnomago unay iyaalkan nadeega mahaysano beese mahaysano urwooda una iritaan ka foofno yaa beylagahayna urwi foofadaan isgeeda hatumaan karaha dhigaan ilaahayaa mahadle saasaa ka noolno dhawayna daawidowla raalku kor deeday urmaga guraan balaantaan hadda urri kuheri nafsakeeda urri kuheri allaanoo ka baxaan iridma ka baxaano iritaanoo kisheenaan haanasa haddana gadadaan haanasa ilaahayaa mahadlaa biirkaana awlaadaan raashin i wal una aragaya kuway dhagahayn dhibadkaan walmalna siin iisheesnawreyna dheere xaamaafati degayna afar sano budadeerneeda inamanteena qoyn walqaadlawna hadda una hayna geedimaryarin hayna dhagtun hadda biimahaysana musqulmahay haysana biligaan alaabaan unsga magdhaadi hormadhaadana alaabaan unbaanga enna darbaalka ma haysana siyeed ule oo aaw shardi maday ogoon ewa haysan walaana bismillaahi la era waysana haano oo iskoole oo walaabla nanka dalgaana bereega sheentililee kaamka ninka dhisan walna nin bar inagoo may bartad inta barta jalay kare wal kale iskiin sheegaw malee dugsiga ma haysana haalkana saase magaadan saad cabdi xuseen waaye qaarna xaafadaka noole dhabaata hoog labada reeg todobaatan jara ahaa muskulawalka iyo bacdiga sagaalanka ahaa maa todobaatan lixdadooda ee kuwa yan iswaa walkala injarna boqol injarna bacdigeeda hoog goorte nadaafad arfadiib rasul maxaysunu nolol maxaysunu todobaatan jara ahaa maardi dalyaro xawaaye kooy dhayaadu ka amriwaayaan nolol maxaysunu dhamatini leeday day fayaana samafalka gargaarka hay-adda iyo dowladda intiina hadlu gebagabadii weli baa meelasay ka helay gudoomiye ku-xigeenka kaamka xafad waan use sheegay cuntiyo kumidii muwaadiniinta soomaaliyeed waaniyo unbaahayin gargaarka dadka kale dasiyaw madana dadka dalka kule muwaadin soomaaliyeed ee dhan wadanka dibiyaana iyada samafalka magaba xuquuqdeeninta wadanka dhan dadkiiyan xuquuqa kaliya xuquuqdeen lam xuquuqdeen
safiirka maraykankan fadhi soomaali iyo dowladda soomaali ka bogaadii heerka iyo ku-deerti deymo iyo waa dadaaladii anka ka jarta anti laku afi deymo la kaleeye xaliya teeganta halista cudurka coronavirusa safiirkan iyo bartiis xiriirka bulshada kala hadlay wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle weybanuusanku kahambaryayay antiya soomaali deertii heer go-aan qaadowka ee barnaamijka deengafyowka wayba sheegay safiirka antiya soomaali weeldhatiya mustaqbal ifowa us-onantaaska dareenti maraykanka usa garab suranya dowladda soomaali barnaamijka habayowka dhaqaalo dalka wasiirada caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya fawziye abikar nuur yesha aydeentay qofkii saddexaad ee qabo cudurka coronavirus lagu helay gudo magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wasiir fawziya iyo oo ku qeybgali barnaamij ku baxaye tv-ga dowladda iyo sheegdeenti shalay gelinkii dambe la ka wargeliyinti qof ajanabi ah oo qabo cudurka coronavirus lagu helay xerada xalane ee magaalada muqdisho waybaye hadal sheentaaska darta inti qofka ajanabiga ee lagu helay calaamada cudurka corona islamarkaadna hadii laga karantiilahay gudo xerada xalane ee magaalada muqdisho anka dambeyntii wasiirka ama wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaali fawsiya iyo faahfaahin kubiide lama muwaadin oo soomaaliya hore cudurkaas waa lakuka hele haanasoo ku shalkooyeen wadamada shiino italyaaniga waybaniyo sheegda inti dalka usaanyaana qalaba walaka baarow haabahaato binaanka iyo undaraayan qofka laguku shakiya cudurka xildhibaanada hirshabeelle ku tarsanyo sheegan intii buula buurdala ka qobado doona shira waa erolanka qobada korna shir ku saabsan reedan heliisyowka faahfaahinta warkaweyba baladweynahan inkudire bashir cabdullah ismaanga xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle warbaahinta kula hadlay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa eedeyn u jeediyey wasiirka dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle waxayna sheegeen in degmada buulo barde uu ka wado wasiirka dib u heshiisiinta kulamo uusan kala tashan xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle waxa ay andaro ah oona sidara wasiirka dib u heshiisiinta dowladgobod hirshabeelle annagoo xildhibaanadii kasoo jeeda degmada ah inaanu waxba naga wargelin uu degmada aado shacabka reer beelburde ee muddo dheer khilaaf ka taagnaa ee xildhibaanada iyo gudoomiyaha gobolku aan ka soo shaqaynay inay shacabkaas wada noolaadaan maamulkana la shaqeeyaan inuu wasiirka baxo degmada beelburde u aado oo yidhaahdo waxaan abaabulayaa in dadka aan isku keeno aan dib u heshiisiin sameeyo dib u heshiisiinta cidda xaqa u le waa xildhibaanada degmada kasoo jira ee deegaanka beelburde matala waxaa kaloo xaq u le wasiirada kasoo jeeda degmada beelburde ee ayaguna kasoo jeeda saacadan oo la joogaan ognahay soomaaliya maanta inuu cudur ka jiro wasaaradda caafimaadku ay faafisay inay cudurka corona laga helay wadanka laga helay madaxweynaheena maxamed cabdiwaare uu fasaxay iskuuladii in shacabkii laydhaa shacabkii ha la isku keeno dib heshiisiin ha la sameeyo wasiirkii isagoo lacag yaroo haayad ay u dhiib inuu shacabkii dhexdooda cudurna ka abuuro oo cudurkii uu sii faafiyo shacabka la iskuma keeni karo waktigan waxay ogyihiin wadanka cudur ka bilaabmay dib heshiisiintana waxaa xaq u leh inay bilaabaan xildhibaanada degmada kasoo horjeeda wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabelle oo magaalada buulo burtu ku jooga asaga iyo tiimka loola socdo arrinkaas ayaan maanta shir jaraa'id aan ka ga- ku qabanaynaa annagoo ah xildhibaanadii ka soo jeeda degmada buuliburte waxaan leenahay arrimahaas wakhtigeedii lama gaarin buuliburtuna hadda wax dagaal eh iyo wax colaad eh iyo wax dhibaato hadda ka taagan ma jiraan dhibaato conflict eh xoogaa wax waxyaaya yar way jireen way soo martay hadda degmadaas wax problem ma jiraan sidoo kale waxay tilmaameen in dadka ku nool degmada buulaberde loogu baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan horumarka degmada buulaberde dadkeedu waa dad wada dhashay oo wax barbalem uusan ka jirin marka waxaan leenahay dib u heshiisiin kaligaa aad is wadid ee, mudane wasiir cabdikariin arrimahaas waa arrimo suurtagala ma aha xildhibaanadii ka soo jeeda buuli burte waa kuwa halkan garbayda fadhiyo oo maanta shirka jaraa'id aan qabanayno dhibaatooyin badanaa meeshaas ka dhacay weli axalkeeda lama gaarin xal dhab in laga gaaro waa la jecel yahay dadaa ku dhintay dadaa ku dhaawacmay marka caafimaadkana maanta uma wanaagsana xilli kululaa lagu jiraa ko- ko- coronavirus aa adduunka dhan ka dilaacay markaad kiiskii labaad soomaaliya laga helay inaad maanta aad magaaladii dhibaatooyinkaas badan soo martay hadda inaad maanta aad dadka isugu yeerto waa khalad waxaa ka horeeya marka hore in laga tashado ajantaha meesha lagu tegaa laga tashado madaxweynuhu daah furo xiddi baa laysu tegi karaa waa inay duubabkay joogaan waa inay ugaashaday joogaan waa inay nabaddoonnaday joogaan intaas iyo xildhibaanadii ka soo jeeday deegaan doorashadaas waa inay arrintaa ku edel yihiin waxaa hirshabeele iyo qaranka ummadda soomaaliyeed uu dib u dhigay wax lala dhuumanaayo wax lala dhuumanaayana ma suuragelayso xagala geel wax gubta la geliyo ka weyn waa ka soo horjeednaa shirkaas meesha ka socda waan ka soo horjeednaa maanta wadanka waxaa ka jira ee, cuduraa ka jira amar madaxweynaha federaalka bixiyaa jira amar madaxweynaha hirshabeelle bixiyaa jira
maamul goboleedka jubbaland iyo weyba war cusub ha ku saareyna xaalada ku-teegan gobolka gadaa faafahinta warkoybaning haya maxamuud cali cabdulaahi baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba ay sheeganay intii dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ka duuli deegaano ku tirsan gobolka gada islamarkaasaytana dadka deganaya iyo ku barakaheen kulan gaare oo jooga dhidan xildhibaanada baarlamaanka ee jubbaland arrimo gobolka gada ayaa weliba yoon ku hadalana ciidamada dowladda iyo jeyt gobolka gada iyo weliba saameyntii ku dhalati iyo ana eedeyn injeediyaan dowladda federaalk ee soomaaliya qaar kumida xildhibaanada baarlamaanka ee jubbaland yaa weliba ay sheegana inti badana badadkii ka noolay degmooyinka ku tirsan gobolka gada sida beletaabo iyo weliba doolow iyo kubara kahan islamarkaasaytana dhibaatooyin showduban iyo haysata bal ka warrama maanta inta qof oo meeshaas biyola'aan oon gaajo u dhammaanaysa ka warrama gurihii laga rakiciyey buulal ku jiraan gurihii aan la harsanayo meeshaasayta halka maanta nolol noocee ku jiraan arrinkaas waa arrin aad u wanaagsan aad u xun ee, sharaftana saas loogama helo shacabka ee, waxay ila tahay arrinkaas isaga ah dowladda federaalka in ay ka fiirsato madaxda dowladda federaalka in ay ka fiirsato ay ciidankaas sidii horaan madaxweynaha uu u sheegay ee, bilaa shuruud ay dib oola laabato kadibna labaatan iyo afar saac qofka la arko misane meeshan maamsan xildhibaan ha ahaado misane madaxweyne ha ahaado dhanil kale weliba yo sheegana inta nasiib daro yeedeeta inta hiligoon dhalinyaro soomaaliya difaac iyo onaska jaran meelo ku mida soomaaliya welibaniyo ciid arabkiyonkadkeena waliya waaqibhumaa ku dhalata iyo qaado doona madahda ankasarayta dowladda federaalk ee soomaaliya waa nasiib daro markay usoo hoyatay ummadda soomaaliya oo uga tacsiyeynaya qof kastaba runtii dhibaatada ay gaadhay aan uga taxsibeynayo sababtoo meel ka sarreyso hadda loo kici karo ma laha dadkaasoo muddo dheer ugu dambeysay xabad dushooda ka dhacda dhowr iyo labaatan sano ka hor waa wuxuu u geystay ninka maanta hogaaminaya soomaaliya runtii waa dhibaato inteeda leeg waa dhibaato aada u weyn waayo dadka cadow kale dowlado kaleeta kusoo duween ma qabanin ama qabsanin cadowgii kale ee soomaalida soomaaliya la daala dhacaysa al-shabaab ma qabsanin oo dhowr iyo labaatan sano ka hor baa laga xoreeyey waxaa qabsaday ee kusoo duulay waa ninka maanta fila soomaaliya fadhiya cid kale ma aha wuxuu leeyahay war dowladdeena tahay waa in aqoonsanahay hadalladan xildhibaanada iyo weliba yokooyaana kelay weliya teeganta khilaafka siyaasadeed aan dhehaya maamul goboleedka jubbaland iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya
muwaadin soomaaliyeed oo la ka magacaabay jari maxamed salaad ayaa xalay magaalada london ee wadanka britain weyba uusaanka ka dhamaday cudurka corona kaasoo dad badan iyo horeenka amuudeena maxamed salaad iyo nagadii qofkii afaraad oo soomaaliya oo dalka ingiriiskanka ka amuuda cudurka coronavirus iyo on iyo jaran dad kale oo soomaaliya oo la jiifan xanuunkana sidiioo sheegeen dadka sugan dalkaasa saasoo kale wararka lagu helahaya weybayo sheegahana anti maxamed salaad usa andhamade coronavirus yaalsha ihaana kumidena iyo hadda la jiifana tirada dadka soomaalida ee hadda la jiifa cudurka coronavirus dalka ingiriiska ayaa weyba laga sheegay intiio diirayana tum-ili qof weybana dadkaas ku mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaali nuur xasan xuseen nuur cadde soomaalida ka nool magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa walaac badan waa ku muujiyeen cudurka iyona ayaa la sheegay inta dowladda britain iyo dadaal badan kabiyahayda sidii lagu horseeda lahaayay viruskana ana ku mid ee wadan waa warbaahino gudo maraykanka iyo weybayo ku warameyn anti xukuumadda madaxweyne trump iyo baaqan jeediyana dalalka caalamka kaasoo intii la haladeera ama iyo ku gadan qalab caafimaad oo muhiima eh walkuqabadowka fayraska corona maraykanka iyo fadaha inta laku caawiya qalabyo ku mid ayeen mashiinka neefta ku caawiyaasa dadka inti uusana qaska ka dhega daawada gacmo laka nadiifiyowa maryada sanka iyo afka lakihiradow qalabka wejiyada lakihiraw dharka qaliinka ama waa dharka hiran iyo dhaqaatiirta iyo kalkaalyaalka biyo hiridayaan ihaano kale oo badan oo gacmo lankatargal inti la galada sa dhani isku badbaadiya xanuunka corona wayba saasoo kale maraykanka dalbadeena anti codsijo mudnaan gaare la sii maadaama fayraska corona uusa kasii faafay guud ahaan dalka maraykanka warbaahinta c n a ee maraykanka ayaa weybaayee ku warantaya antiya heli dukumenti muujiyay inti maraykanka uuse diblomaasiyiinta dalalka caalamka anfadhi washington ku dalbadeen labaati shan shay oo agab caafimaad eh haana soo yesheegda intiya lankaga baahanyay ama dalka maraykanka baahi weyn lankaga qaba xilligana ilaa hadda macadda inta dal ee aqbali codsigaha kubahi maraykanka sarkaal sara ee xukuumadda madaxweyne trump qaabilsan dhanaga ganacsiga iyo wargeyska the new york times an sheegay inti maraykanka uusa fadahay xiligan gargaar caafimaad waan usu weydiisaday shiinaha oo uusa taraamka eeday markii hore intii walbadan ee waa ankuqobana faafowka fayraskan iyoona saasoo kale shiinaha taraamka eeday intii markii hore iyo abuurtii fayraskana guudahana khiyaaray warkiisin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan inkage warka maxamuud iyo hasaare anoo shuuranaysiina dareer siyaasiya maariina farsameyaas inti warkanka lamid dareedinku kulmaana saasi amaanala